بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ودرسي لبعض منظومة ليس الغريب غريب الشام واليمن زين العابدين أيها إسكالها وحو إنوصو waday oo inuu ka soo hadlayay dhimashada iyo qofku markuu jiraday ilaa markii maaragtay takhtarintiisa ilaa iyo dadkii ehelkiisa aha ee rogrogaya ilaa markuu dhintay qaadidii la qaaday naxashkiisa janaasadii lagu tukaday arrimahaas buu inuu ka soo hadlay iyo dhimashadan waxyaalaha la xiriira wa anzaluunii ilaa qabrin calaa mahalin buu yidhi waxay dejiyeen waa beydka labaatan iyo sagaalaad qabrigayga intii kaabay si tartiiba ii dhigeen buu yidhi waqadamuu waaxidan waxay hormariyeen mid oo minhum ka mida kaasoo yuulaxiduna iyo iilka idhigaya wakashafa thawba maradiibuu ka fayday buu yidhi can wejihii wejigayga liyanduranii inuu eego bimacnaa weliyadaca khaddii cala turaab inuu dhabanka ii dhigo iyo maaragtay wejiga dhinaciisa inuu dhulka ii dhigo oo buu maradii kafantii ka baneeyey waaskaba damca ilin ayuu shubay min caynayhi labadiisa indhood xaggooda ayuu ilin badan ka shubay ilintaasoo aqraqanii aniga iqoysay oo imaanshaysay ilintaas ayuu shubay oo markuu macnaha wejiga marada ka baneeyey dhabanka dhulka dhigay ayaa ilin badan iyo hin badan ayaa ka timid markaas waa markii qofka iilka la dhigayey oo la aasayey oo qabriga qofka iilka dhigaya ah uu meydka xaaladiisa la wareegay faqaama muxtariman bilcasmi mushtamilan faqaama waa kacay buu yidhi kii iilkay dhigay muxtariman isagoo muxtarim ah waxaa weeye bilcasmi buu ku kacay buu ku istaagay go-aan mushtamilan isagoo macnaha maradiisii duuduubtay oo is ururiyey buu macnaha ka baxay qabrigii wasafafa labana labankii wasafafa labana wasafafa labna dhoobadii ayuu safay min fawqii aniga xaggayga sare ayaa dhoobadii iilka markii la idhigayay igu safay wa faaraqanii markaasna waa ifaaruqay buu yidhi oo waxa weeyaan waa iga tegey mar haddii meeshii iilka ahayd anigii laygu xiray marka allabna waxa weeyaan almadruubu min addiin waa dhoobada midka laga sameeyey oo waxa weeyaan wax lagu dhiso oo dhoobada wax lagu dhiso oo kale a meydka marka la aasayo la qooyo taa weeyaan marka waxa weeyaan markuu idhigay meeshii iilka ahayd buu leeyahay ayuu qaama mushtamilan bilcasmi isagoo isuruurinaya oo dharkiisii duuduubtay buu go-aan macnaha ku istaagay isagoo go-aansaday inuu kaco dhoobadaasaa markaa meeshaa lasoo dhoobay dhoobadaasaa halkaa la safay ama mushtamilan isagoo ku maran bilcasmi go-aan isagoo go-aan ku duuduuban oo go-aan qaatay inuu kaco si kastoo markaa geerida ay dareenkeedii ay qalbigiisa ugu jidho sunnada waxaa ka mid a qofka markii la aaso qabrigiisa agtiisa in la istaago istikfaar loo dalbo loo duceeyo ilaahay tathbiit iyo kusugnaansho qowlka haabitka loo weydiiyo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam meydka aaskiisa marka laga faaruqo intuu dul istaago dhihi jiray istakfiruu liakhiikum xadiidka abu daawuudkuu warinaayo walaakinuu istikfaar dalba wasaluu lahu tahbiita fa inahu laana yusal ilaahay inuu qowlka haabitka ku sugo ilaahay u weydiiya haddaa malaa'igtii wax weydiin lahayd u imaanayaanoo weydiinayaane allahuma habitna bilqowli haabiti fi lxayaati addunya wafi laakhira ya da alfadli walincaam ya da aljalaali walikraam wsala allahu waslama wabaaraka calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin fii dulmati alqabri qabriga mugdigiisa laa-umma waxay hooyaay hunaaka halkaa ma ahaanin walaa aabun wax aabbaana hunaaka halkaa ma ahaanin aabbahaasoo shafiiqun shafiiqahoo naxo oo tura oo raxmada walaa aqun walaalna ma ahaanin walaalkaasoo yu-anisuni iweheliya wehel macnaha ii noqda iweheshiiyo wehel laga helo intaa midna ma ahaanin waxa weeyaan qofkii markii qabriga la dhigo cid markaas binu aadana aabe iyo hooye iyo walaaliyo cid kale midna meeshii kula hari mayso qofkii keliya meeshii ku harayo iyo camalkiisa markaa qofkii saddex baa raacaya markuu dhinto laba waa soo noqonayaan midna waa baaqi noqonaya ehelkiisi iyo maalkiisibaa soo noqonaya camalkiisiina waa harayaayo isagiibuu ku baaqi noqonayaa marka waa meel khatartaale weeyaan meeshaas ilaahay hayna badbaasho marka waa mugdiga qabriga mugdigiisa weeyaan marka nacashkan iyo nacashkan la saarayo qofka meydka ah ee meydka lagu qaado lisaanulxaal waxay ka dhigan tahay inuu hadlayo oo leeyahay undur ilaya bicaqlik bal caqligaada igu fiiri buu dhahayaa qofka binu aadankaa buu la hadlaya ana almucaddu lixamlik ama linaqlik kan loo darbay baan ahay in adiga lagugu qaado qof yahow ana sariirulmanaayaa geyrida sariirteedii baan ahay kam saara mithlii bimidlika imisow anoo kale oo naxasha uu la socdayoo lagu qaaday adoo kale oo binu aadamah sidaas buu dhahayaa baa layidhi macnaha lisaanulxaal inuu qofka la hadlayo saasoo kale ka dhiganta markaas qabrigu waxay ka dhigan tahay inuu leeyahay ibnu aadamow maxaad iisoo diyaarsatay ma waadan ogeyn beydkii qariibnimada inaan ahay gurigii qariibnimada iyo gurigii kelinimada iyo gurigii bahalladu dadka ku cunayeen iyo gurigii dixriga maxaa soo diyaarsatay markaas ilaahay wehel wanaagsan hayna ka siiya halkaa camalkeenna mid saalixa ilaahay ha ka dhigo subxaanahu wa tacaalaa waxyaalaha muhiimkaa waxaa weeyaan in la ogaado qofka qabriga marka la dhigo qabriga isku soo boodidiisa iyo isku soo dumankiisa cid ka badbaadaysaa ma jidho qof kastoo nooc kasta uu yahay oo xadiidkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee uu yiri nebigu sacad ibnu mucaad ou ku yidhi waana saxaabigii jaliilka ahay oo carshigu u dhaqdhaqaaqay oo la ruxmay oo albaabada samada loo furay oo toddobaatan kun oo malag ay xaadireen markaas qabrigii la dhigayna waxaa la yidhi laqad dumma dammatan thumma furrija canhu qabrigaasi waa isku soo booday kabacdina waa laga fayday oo waa laga kala durkiyey macnaha xadiidkaas waxaa warinaya imaamu nasaa-i dabaraanigana mucjamul awsadka ayuu ku warinaya marka qabrigu isku soo duman iyo isku soo ururid buu leeyahay haddii cidi ka badbaadaysa sacad ibnu mucaad ayaa ka badbaadi lahaa xadiis saxiixu imaam axmed kuu warinaya wey dee qabrigu wax ugu soo boodayaa hooyadu sida ilmaheeda ugu soo boodo maxaa yeelay binu aadanka waxaa asal u ahaayoo dee laga abuuray nebi aadam waa ciidan iyo dhulkan wey minhaa khalaqnaakum iyadaa laga abuuray marka mudday ka baqnaayeen tiro badan markii lagu soo celiyey dhulkii dhexdiisii markaasay sida hooyadu ilmaheeda iskugu soo dunto oo kale ayay iskugu soo boodaysaa sidaasoo kale ha ku jidhaalayiri qofkii marka ilaahay mudiic ahaay adeeci jiray si raxmad leh bay markaas dhulku u noqonayaa qofkii caasi ahaana si kaley u noqonaysaa baa layidhi wahaalanii waxaa wuxuu yidhi imurugeliyey oo qabrigii haddii lay dhigay wahaalani waxay argagax geliyey suuratun suurad iyo muuqaal iyo sawir taasoo fil cayni ra'aytuhaa fil cayni isha aan ku arkay id waqti nadarad ishu ay egtay oo fiirisay min hawli madlaci maa shay daahiridiis dhibaatadiis markay aragtay shay markuu u muuqday dhibaatadiis maagaasoo qad kaana ahaa adhashani mid umurugeliyadoo dahsho igu riday wareer oo min munkarin maagaasoo min munkarin iyo wanakiirin ka ahaaday labadii malag oo qofka qabriga ugu imaanayay maa aquulu lahum maxaan u odhanayaa yaa lahum iyaga lahum waa iska jamc laakiin jamca hadda maanta maa fowqa alwaaxid baa looga jeedaa bal labadoodaa maxaan u dhahayaa qad haalanii amruhum amarkoodii baa i wereershay jiddan dhab ahaan buu yidhi fa afzacnii waa i argagax geliyey labadaa malag mandarkooda iyo muuqaalkooda markaan arkay aad baa macnaha dahshi igu dhacday buu leeyahay qabrigiibuu matelayaa qofka markii la dhigo wa aqcaduunii labadii malag waa isoo fariisiiyeen wajadduu waxay ku dadaaleen fii su'aalihim su-aashoodii iyo weydiintoodii oo aniga waxay weydiinayaan qabrigaas xiriirigaabaa hadda waa wax in la rumeeyo qofkii lasoo dhex fariisinayaa ee labadaa malag oo munkar iyo nakiir ayaa meesha ugu imaanaya maa lii ma aha nin buu yidhi siwaaka adiga wax kaa soo haray ilaahiy yaa ilaahay ilaahayow man iima ahaan man kaasoo yukhallisunii i badbaadinaya ilaahayow cid adiga kaa sokaysoo kaa soo hadhay oo aniga i badbaadinaysaana iima ahaanin famnun ilaahu ku mannaysa calaya dushayda bicafwin cafwi cafintaasoo minka xaggaada ka ahaatay yaa amali allaha aan rajaynayo hididiilanayo fa innanii aniga muuthaqun mid lagu xirxiray baan ahay oo lagu figeeyey bidenbi denbi denbi mid lagu xirxiray kaasoo murtahinun murtahin iyo mid la curaar dhigay oo u curaar dhigan oo qaan loogu haysto dembi sababteed mid meel macnaha ku xabisan baan ahay marka ilaahayow iska kay cafi weeyaan cafigaa ilaahayoo lagu badbaado subxaanahu wa tacaala baa markaa qofkii anfacaysa maadaama ay badan yihiin waxyaalaha macaasidaado ina ka dhacaya labadaa malagna munkar iyo nakiir qabriga qofka ugu imaanayaan axaadiis baa ku soo aroodhay oo qofku hadduu mu'min yahay adduunka markuu ka tago aakhirana qaabilo malaa'igtaas wejiyada cadcad oo aa wejigooda qoraxda moodid ayaa u imaanaya oo waxay wataan kafano kafantii jannada ah iyo barafuun iyo udgoon iyo xanuud kii jannada ah markaasay halkaa u soo fadhiisanayaan malakulmowdkii baa u imaanaya ka soo tegaya madaxa qofkuu soo fadhiisanayaa waxau dhahayaa ayatuha nafsu dayiba naf yahay wanaagsani soo baxoo makfiro xag rabbi iyo ridaha ilaahay soo aad markaasay soo baxaysaa malaggiibaa markaa halkaa ka qaadaya markaasaa qofkaas udgoonin iyo carfin iyo wanaag iyo meel kastoo laga soo dhoweeyo iyo ruuxdan dayibada maxay ahayd iyo waxaas inta samaawaada intaasoo dhan baa la marsiinaya xadiidkaasi waa dheer yahay jannadaa looga labisayaa albaab jannadaabaa loo furahayaa uduggeeda iyo wanaaggeeda iyo urtii jannaday helayaan qabrigaa loo waasixinaya isha araggeeda in dheer leeg qaabkaasa arrintiisu noqonaysaa xadiis dheer weeyaan qofka kalena waa laga sheekaynaya sidaa cagsigeed buu noqonaya marka waxa weeyaan meeshaasaa dadkii u dambaysa wuxuu yidhi marka taqaasama alahlu ehelkii waxay qaybsadeen yaa dadkii qofkaani ka baxay oo ka dhintay taqaasama alahlu ahalkii waxayba qaybsadeen haddaan dhintay buu yidhi maalihii maalkaygii bay qaybsadeen bacda man sarafuu intii ay soo gadoomeen ka bacdi ayayba qaybsadeen buu yidhi xoolahaygii wasaara wisrii aniga dembigaygana wuxuu ahaaday calaa dahrii dhabarkayga fa ahqalanii waa i cusley xoolaha ay qaybsanayaan dembigii ka xasilayla anigaa shaqeeye dembigaasna wuxuu noqday buu yidhi mid aniga keliya la ii haysto iyagiina xoolihii ay iska qaybqaybsanayaan marka ilaa xoolahan waxaa qofka la weydiinayaa meesha uu ka shaqeeyey iyo meeshuu ka keenay iyo meeshuu ku baxshay xoolihii waxaa iska dhaxalaya dadkii dhaxalka lahaa daarihii waa iska kharaabayaan hadda qofku waxa weeyaan laa tazuulu qadamaa cabdin yowma alqiyaama qofka gomadihiisu maalinta qiyaamada ka zuuli mayaan meeshuu ku hayo ilaa laga weydiiyey cimrigiisii wuxuu ku dhameeyey camalkiisii cilmigiisii wuxuu ku sameeyey maalkiisii meeshuu ka shaqeeyey iyo meeshuu ku bixiyey jirkiisii iyo wuxuu ku baaba'shay waxyaalahaasaa la weydiinaya marka adduunkan qiimihiisu waa qiimo male waa iska sidaa weeyaan qofka haddii uu maalan qof wanaagsan ahaana ilaahay waa badbaadinaya markay sidaa dhacdo xoolihii la qaybsaday ba yidhi wastabdela zawjatii zawjadaydina waxay bedel qaadatay baclan zawjiya nin yaa oo lahaa iyada u ahaaday ninbay guursatay weeye bedeli aniga bedelkaygii nin kaley guursatay waxakamadhu waxay uga wakiil iyo xaakim dhigtay oo uga mas-uul dhigtay calal amwaali xoolihii aan ka dhintay iyo wasakani gurigii ilaa iyadaa gurigii xoolihii wax ka dhaxlaysa wixii ay ka dhexlaysay iyo waxay gacanta ku haysay nin kale keentay nin kale guursatay xoolihii iyo guryihii iyo wixii kale nin aan xabad kharasha kaga bixin ayayba isla markii meeshii keentay oo meeshii yimid laanna hadday iyadoo maalan hadda uur leenta ninkeedu dhinto isla markiiba ay iyadu umusho isla daqiiqad ka bacdiba hadday umushay waxa weeyaan ciddadeedii waa dhammaatay nin bay guursan ka dhaa iyadooba nifaaskeedii umusha ku jidha ayay nin guursan ka dhaa qofkii meydkii ninkii hore oo qabay aan weli la aasin hadday umusho waxa weeyaan waa ciddadii waa ka baxday dayib waxay kaloo wuxuu kaloo yidhi wasayarat waladii ilmahaygiina waxay ka yeeshay cabdan mid addoon oo kale u ah ninkii meesha yimid oo iyada guursaday liyakhdumahu si ugu khidmeeyo o ugu shaqeeyo ninkii ay guursatay bay wii ilmihii aan ka dhintayna waxay leedahay u shaqeeya oo u khidmaynaya oo liyakhdumahu si uu ninkaas ugu khidmeeyo wasaara maalii maalkaygana wuxuu u ahaaday lahum iyaga xillan xalaal bilaa hamanin lacag la'aan bimacnaa dhidid la'aan xoolaa aysan ku dhididin oo aysan soo shaqayn oo aysan dhib kala soo kulmin baa xalaal ugu noqday isla markiiba waa iska dhaxleen waa iska qaateen waxa weeyaan sidaasaa taasna ku dhacday weyl falaa taqurannaka yaysan kugu kadinin marka hadday adduunya sidaa tahay addunyaa adduunyada iyo wasiinatuhaa birbirkeedu wandur waxaa fiirisaa ilaa ficlihaa ficilkeeda bal fiirisay waxay samaynaysaa adduunku fil ahli ehelka dhexdiisa iyo wal wadani wadanka siduu wadanku isku bedelayo ehelka dhexdiisa qofku shalay wuxuu ahay hadda wuxuu yahay xaaladaheedu bal sida ay isku bedbedelayaan bal adduunyadaas bal ma aragti bal fiiriyo markaa aragti qiimo daradeeda yaysan kugu kadinin macnaha weeyaan waaye waxa weeyaan marka guryihii iyo ciddii dhisay iyo ciddii camidhay iyo ciddii deganaan jidhay iyo waxaasoo dhan waa ka guurayaan siday ummadihii hore u guureen baa qof kastaana uga daba tegahayaa oo isaguna u guuraya uga tegaya adduunka dadkii xoolaha badan lahaa oo macnaha adduunyada jamciyey bijamci dunyaa wa bijamci doolaaraat can alaakhira hadda aakhira ka jeensaday doolaaraat bijamci shilin aw riyaal aw dirham aw dinaar aw ljunayha lacagaha adduunka laga isticmaalo weeye waxaasoo dhan tabcaday ya waxaasoo dhan waxba ilahay agtiisu u tarimayaan kaneeca garabkeedu ma dhammaa haddaysan khayr iyo wanaag aysan ku shaqaysan low kaanat iddunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuudatin kaneeca garabkeed adduunyada hadday goyn lahayd ama u dhigmi lahayd maa saqaa kaafiran minhaa sharbata mayn kaba biyo ah ilaahay gaalba kama waraabiyeen ee waxaa loo siinayaa gaalada wax qiimaa baysan lahayn xadiidkaana waxaa werinaya imaamu tirmidi markaas xadiidku waa isagii ahaa markii la fasirayey alhaakum takaathur nebigu wuxuu yidhi binu aadamku wuxuu dhahayaa maalii maali marka maalkaada ibnu aadanuma kaaga ahaaday ilaa waxaa cuntidoo aad dhammaysato ama dharkaa xirato oo aad ku dhammaada ama waxaad sadaqaysato oo aad socodsiisay oo aad gacanta ka saadhay mooyaane khudi ilqanaacata min dunyaaka warda bihaa wuxuu yidhi waa beyd hore ayna ka horeeya waxa weeyaan wandur fiiri ilaa man bal fiiri mankaasoo xawad dunyaa adduunyo koobay biajmacihaa dhammaanteed hal raaxa kaasi ma la tegey minhaa adduunyo ma kala tegey markuu dhintay bikayrilxundi waalkafani kafan iyo barafuun meyd waxaan ahayn qofkaasi ma kala tegay waa mada qof kastoo adduunyo kas tabcay qiimo kasta iyo taytal kasta iyo madaxnimo kasta soo maray markuu dhimanayay kafan kafan iyo barafuunka meydka loo marshay iyo cadarka loo mariyo iyo xanuudka diibka meydka la mariya xanuud la dhaha waxaan ahayn bal ma kala tegi magac kasta uu lahaa haba yaraatee ma jidha weeye wax kale oo kala tegay oo aan inta ahayn ma jidha weeye marka waxa weeyaan sidaas weeye adduunyada qiimaheedu khudil qanaacata qanaaca ka qaado min dunyaaka adduunyadaada waayahay warda bihaa kuna raali noqo low lam yakun haddousan ku ahaadeen laka adiga ilaa raaxatulbadani jirka raaxadiisa mooyaane iyadaaba kugu filan sababtaa qofkan adduunyada iyo madaxnimada iyo shilimaanta ku mashquulsani qalbigiisoo dhan baa mashquul ah waxa weeye feker iyo walbahaar iyo welwal baa dilaya heerow wuxuu gaarayaa inuu xillow wax cuno ama jiibsado ama waxaasoo dhanba ay cidhiiri ku noqdaan marka waxa weeyaan laakiin qofkan qanaacada haysa qanaacadu waa kanzun laa yafna kaydaan dhammaanayn wey marka isaga taas baa ka badan oo ku filan waxa weeyaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa qad aflaxa man aslama qofkii islaamay baa liibaanay warusiqa kafaafan wax kafaafa oo ku filanna lagu arsaaqay waqannacahu allahu bimaa ataahu ilaahay wuxuu siiyena uu ku qanaceeyo qanaco u geliyey waa xadiidkii imaamu muslim uu warinayay qanaacadu marka wax aad iyo aada u wanaagsan weeye damacuna waa waxun weeyaan shan shay shan shay baa la duldhigayoo waxa ciziga iyo sharafta waxaa la dhexgeliyey daacada ilaahay dulligana waxaa la dhexgeliyey macsiyada ilaahay la caasiyo haybadda iyo sharaftana waxaa la dhex dhigay qiyaamuleylka xikmaddana waxaa la dhex dhigay caloosha maran yaa qaninimadana waxaa la yeelay qanaacada qofka qanaaco haysa kaas baa qani a weeyaan qofka indhihiisu ay dabdaba galaan oo fiirfiirsanayaan dadka gacanahooda waxaa ku jira tiiraanyadiisaa badanaysa hadba qof waxay soo arkayaa waa isdhamaacinaya waa ka naxaya waa iska dhibaatoonaya taasina waa taas marka dee qanaacadu waxa weyn weye waxaa la yidhi alcabdu xurun maa qanac addoonku xor oo kale weeye intuu qanaaco leey qofka xortaana addoon oo kale weeye mar haddou damaaci ku jiro qanaacada marka laazim boqor oo kalea noqonaysaa jirkaaduna raaxau helaya walbahaarkaa kaa tegaya qof kastoo adduunyo jamciyana kafantaas iyo xogaagaas buu kala tegay barafuunka ah oo loo marinaya markau dhintay marka kanziga qanaacadu waa kanziga hodannimada weeyaan wax waxa weeye aada iyo aada u qaaliya damacuna wax aada iyo aada u xun weeyaan damaca waa wax aada iyo aada u xun markaas iska qanaacadaasa qofka ku filan waxa weeye risqigu deg deg maaha risqiga looxul maktuubka qofka looxul maxfuudka loogu qoray isaga iyo cimrigiisa waa u qoran yihiin waxa weye dadku hadday sabraan oo iska tartiibsadaan oo iska qancaan risqigu waa u imaanaya qofka ordaya la dhihimayo kanaa orod badanoo adduunyo ku dheeraynaye xoolaha ha loo badiyo midka iska wardinayo cibaadaysanaya la dhihimayo kan ma shaqaysane ha laga daayay in waxba loo dhiibin saas maaha arrintu waxa weeyaan qof kasta kimisiisa iyo risqigiisa ilaahay baa u ballan qaaday waana helayaa ilaa u dhammaystana adduunka ka tegi maayo qanaacaduna kanzun laa yafna kanzi aan dhammaanayn wey qofkii damac iyo waxaa galana dulli baa ku dhacaya waxay dhahaan culimmadu damac kelimadda ah ee xuruufta ay ka kooban tahay oo dhan waa xuruuf dhexda ka daloosha daada markii la qoraayo iyo miimka marka la qoraayo iyo caynka marka la qoraayo kullu dhexday ka daloolaan qofka damaacigu ku jirana saasaa dhexda uga daloola waay yaa zaarica alkhayri khayrka mid ka beeranayow taxsud waad goosan bacdahu beerashadiisa ka bacdi hamaran miraa goosan yaa mirahaa beeratay baa goosan doontaa weye qof kastaaba wuxuu beertay ayuu goosanayaa waa oo qofkii wax yar camal khayras la yimaada khayran oo khayran yarahu waman yacmal midqaala daratin sharan yara waaya yaa zaarica shari sharka midka beeranayow mawquufun yaa waxaa tahay adiguna mid la joojinayo calal wahani wahan iyo dacfi iyo liidasho dusheeda oo waxa weeyaan qofkaas sharka beeranayana mawquufun weeye mid lasoo istaajinayo calal wahani isagoo dulli iyo daciifnimo ku sugan dayib yaa nafsu nafeey kuffii ka joog buu yidhi canilcisyaani xumaanta ka joog waktasibii waxaad kasbataa ficilan jamiilan ficil wanaagsan afcaal wanaagsan la imow lacala allaha ilaahay wuxuu mudan yahay yarxamuna inuu ii raxmado ii naxariisee naf yahay wax wanaagsan la imow xadiidku wuxuu ahaa uu werinaya imaamu muslim qofka muuminka hadduu ogyahay ilaahay agtii waxaa yaallo ciqaab ah jannadiisaba qofba ma damaaciyeen haddii gaalku og yahay waxa ilaahay agtiisa yaal oo naxariis iyo jannaana jannada ilaahay cidna kama quusateen marka waxa weeyaan jannadu qofkiin waa uga dhowaansho badan tahay kabtiisa suunkeeda naartuna waa sidoo kale xumaha iska ilaali marka weeyaan waxa ina alabraara lafii naciim wa ina alfujaara lafii jaxiim فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ساسا لك لنقنية يا نفس نفي ويحك اللبان تالي توبي توبت كان وعملي عمل فالحسان عمل وناسا عسى وحا لغيابا تجازينا يا إن لقو جزيه بعد الموت دمشك بعد بالحسن وناق إن لقو جزيه لقو عبال مريو ayaa mudan tahay oo laga yaabaa tujaazayna bacda almowti bilxasani dhimasho ka bacdi wanaag in lagugu abaal mariyo ayaa laga yaabaa waa mudan tahay macnaha weeyaan marka dadka dee waxa weeyaan xataa nebi wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan aqaanaa dadka ahlu jannaha jannada dadka gelaya kan u dambeeya oo jannada gala waa garanaya iyo qofka aakhiro naarta markii dadka qaarki tagaan ahlu naarka midka yaa u dambeeyo naarta laga soo saaraayo isagana waa ogahay yaa waxa weeyaan waana xadiidkii imaamu muslim oo warinayey markaa qofka hadduu ilaahay rajeeyo oo ilaahay baryado ilaahay waa u dhaafaya waxa laalixi xisaani xumi ahaa toobadkeen rismiga laga helo ilaahay xaggiisana isku dhiibo subxaanahu wa tacaala wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu walard uciddat lilmuttaqiin taasina wata ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan wuxuu rabaa inay toobad keenaan dadku oo waxa weeye kuwii maalintii xumaan sameeya habeenkii baa laga aqbalaya kuwii maalan habeenkii xumaan sameeya maalintii waxa weeyaan ilaa qoraxdu ka soo baxdo meesha u dhacdo toobaddi waa furanta waaye dadka marka fardun calaa naasi an yatuubuu dadka waxaa faral ku ah inay toobad keenaan dembiga inay marka hore kaba tagaanna dee waabayadu waa waajib waa laga maarmaan dayib marka acmaasha saalixaadkaada wanaagsan ha lagu dadaalo waxaa ka mid a kelimada tawxiidka laa ilaaha ila allah shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah baa ka mid ah kelimadaasi kelimad weyn wey waaye nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ka sugnaaday imaamu bukhaari uu warinayey wuxuu yidhi qofkii qira ilaahay maa ilaah kale inuusan jirin keliga xaaluu yahay nebi maxamedna addoonkiisa iyo rasuulkiisa yahay nebi ciisena cabdullaahi wa rasuuluhu inuu yahay qira kelimadii alqaaha ilaa maryam waruuxu minhu sidaa qira jannadu xaq inay tahay qira naartu inay xaq tahay qira ilahay qofkaa jannada waa gelinaya calaa maa kaana min alcamal wixii ahaaday maciiso camal isagoo xataa ku sugan yaa camal wanaagsan iyo mid kale wuxuu doona ha noqdee ahlu tawxiid hadduu ahaa kolleyba jannaa u dambaysa wey waay acmaasha saalixada taqwadaa ka mid ah waa lagu badbaadaa waxaa ka mid ah istiqaamada iyo toosnaanta ina aladiina qaaluu rabbuna allahu humma istaqaamuu waxaa ka mid ah min la xuso dhimashada xuskeeda in la badiyo akhiruu dikra haadimi ladaat war waxaa badisaan macaanyaalka kan goynaaya sheegsheegiisa badiya waa dhimashada weeyaan markaasaa qofku diyaargaroobaya waxaa ka mid a acmaasha saalixaadka xusnu danni billaahi tacaala ilaahay malo wanaagsan in laga malayso nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa xas yaa midkiin yowsan dhiman ilaa isagoo malihiisa wanaajinaya ilaahay ka malaynaya mooyaane waxaa ka mid a acmaasha saalixaadka toobadda ka mida tuubuu ilallaahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam attaa'ibu min adanbi kaman laa denba lah qofka dembiga ka toobadkeena wuxuu ka dhigan yahay qof aan dembiba lahayn ayuu ka dhigan yahay waxaa ka mid a acmaasha saalixaadka ducada inaa maaragtay ilaahay qalbi xaadira iyo indhahaada ooyaya ilaahay aakhaatuma san weydiisato taasna waa ka mid uma asalaatu cala almukhtaari sayidina malala albarqu fi shami wa fi yamani والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن ثم انتهك بعد الصلاة نحريس على المختار هاهات الصلاة والسلام بس كده على المختار نبي الله دورتي دوشيس ها هذا لوضع سيدنا سيد كان نجي بور كان نجي ما لا البرق يا maa muddada la'la albarqu yaa barqiga iyo hilaacu ay ifayaan fii shaamin shaam iyo wa fii yamanin yamanba inta roob da-ayo wey inta roob da-ayo marka waa taqyiid oo hadda idlaaq looga jeedo inta roob da-ayo naxariis iyo nabadgelyo nebiga dushiisa ha ahaato waxaa looga jeedaa weligeedba nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaato walxamdu mahadna lilaahi ilaahay buu xamdi u ahaaday mumsiina alxamdu lilah ilaahay baa xamdi u ahaaday mumsiina allihiina galabaynayey oo macnaha gelinka dambe na gaarsiinayey wa musbixina kii noo waaberinayey ahaayo waaga noo beryinayey noo galabaynayay galabtana gaarsiinayey yaa allahaasaa mahad iska leh galab iyo subaxna gaarsiinayey bilkhayri khayr iyo walcafi nagu gaarsiinayey iyo walixsaani ixsaan iyo samafal iyo walminani gallabo allahaasaa mahad iska leh marka waxa weeyaan waa salligaas iyo xamdigaas ayuu kitaabkiina kusoo gebagabeeyey wanasaluka yaa mawlaana an tatuuba calayna linatuuba ilayk wanasaluka ya allah yaa xafiid an taxfadana inaa ilaahay na xafidaan ku weydiisanaynaa ha naga ilaaliso min alfitani maa dahara minha wamaa badan rabbi zidnaa cilma warzuqnaa fahman allahuma inaa nacuudu bika min cilmin laa yanfac wamin qalbin laa yakshac wamin nafsin laa tashbac wamin ducaa'in laa yusmac ilaahay waxaan kaa magangalaynaa cilmi aan waxtaraynin qalbi aan khushuucaynin naf aan dhergaynin duca aan la maqlayn oo la aqbalayn rabbanaa aatinaa fi اdunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqinaa cadaab annaar rabbanaa hab lanaa min azwaajina waduriyaatina qurata acyun wajcalnaa lilmuttaqiina imaama وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله الموفق أولا وأخيرا إلى كل خير والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب